kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o eda muddooyinkii ugu dambeeya deegaano ka tirsan gobollada mudug iyo galgaduud waxaa ka socday dagaal ka dhana al-shabaab waxaana deegaanada qaarkood laga saaray maleeshiyada al-shabaab oo muddo maamulayay halka qaar kalena ay weli ku wajahan yihiin ciidamada haddaba toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaanu ku eegi doonaa deegaanada al-shabaab laga qabtay waa sidee xaalada bini-aadantinimada deegaanada al-shabaab laga qabtay ma laga hirgeliyey goobihii asaasiga u ahaa nolosha bini-aadamka dadkii kasoo barakacay goobaha al-shabaab ay weli maamulaan ee ciidamada ay ku wajahan yihiin ma helen gurmadkii bini-aadantinimada qodobkaas ayaanu ku faaqidi doonaa hadduu eebba idmo barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doonaa gudoomiyaha degmada xaradheere ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug maxamed yuusuf kulmiye xildhibaan maxamed cali xirsi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka dowlad goboleedka galmudug islamarkaana qayb ka ah guddiga gurmadka degmada wisil ee dowlad goboleedka galmudug oo ku sugan degmada wisil ee gobolka mudug gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada gobolka galgaduud cadceed shiiqdoon diiriye oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug maymuun cali nuur geefane adawaaw aada baa umahadsan tahay marka koowaad waxaa inaan salaamo guddoomiyaha xaradheere maxamed yuusuf iyo guddoomiyaha haweenka gobolka mudug maymuun cali geefane iyo guddoomiyaha arrimaha bulshada sheekdoon dhammaan iyo fiiqda waa salaamayaa asalaamullahi calaykum salaan kadib ilaahi subxaana watacaala maxaad kale meesha hadda aan joogno oo ahaa koonfurta gobolka mudug qaas ahaan degmada wasil iyo degmada bacadweyne ilaa camaaro marka kuwaad waa lagu nabad qabaa ilaahi subxaana watacaala waa mahaddaasna usugnaatay oo iskale suurtogeliyey marka laba mahaddaas waxaa suurtogeliyey ciidamada qalabka sida ee sharafta leh iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwa daraawisha galmudug kuwa macawisleyda loo yaqaano oo deegaanka dega ciidamada deegaanka marka labaadna iyagaa mahadda iskale adwaawo haddaan usoo laabtay su-aashaadii oo mahaddan tasaa ugu gudbo su-aashaadii ahayd iyo meesha aan tagnay degmada wasiil ayadoo in badanoo muddo dee laba sano iyo lix bilood laba sano iyo sideed bilood saddex sano ku dhowaa dagaalkan khawaariju ka qarxay muddadaas dheer oo dagaalku ka socday wasiil ilaahay baa ku mahadsan dadka deegaankan reer wasiileed ilaahay baa ku mahadsan marka laatuma ayaa ku mahadsan khawaarijtii si la yaqaanay reer wasiileed iyo dadka deegaanka iyo ciidamada hadda aan kuusoo sheegaba ayoo isgarabsadaha iyo khawaarijta uga difaacdeen ilaahay subxana watacaala waa ka dulqaaday wasiil haddaan ka bilaabo laba sana ee markaas oo aan ka xaqiiqo sheego adeeg adeegyada asaasiga kuwo waxaa ka jira dee dadku deegaanku ayagu hadee hore u abuurteen oo ka jira sida iskuolka waxbarashada sida istaalo caafimaad usilli waa ka jiraan isba gaarin meeshii la rabay iyo heerkii la rabay laakiin dowlada dowlad goboleedka wasaaradda waxbarashada galmudug iyo wasaaradda caafimaadka galmudug intii tabartooda ahayd waa wasil waxbay ka dhaqaajiyeen laakiin heer federaal wax ka soo gaaray hadda anuga ogahay oo wasaaradda waxbarashada ah oo wasil gudaheedan sheegaya ka jira haba yaraatee ma jiro oo ama dhinac caafimaad ha ahaato ama dhinac waxbarasho ha ahaato heer federaal ama hay-adaha caalamiga caalamiga ha noqdaan ama kuwa local ha noqdaan ama dowladda federaalka ha noqdo wax hadda wasiil soo gaaray aan oga haba yaraatay aniga ma jirto oo ku saabsan waxyaala asaasiga u ah ee dadka bulshada degan degmada wasiil markaan ka reebo iskuolkaas dee mar dhow waagii intuu u xirmay colaadii islamarkiiba la furay ee iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada galmudug iyo dadka deegaanka wixii ayaa tabartooda markaas ahayd laakiin hadda deegaanadii aad tagteen oo camaara bacadweyne iyo qancad iyo deegaanadii kale waxyaaba nolosha asaasiga waa xaqiiqada markaan kuu sheegay qancad iyo bacadweyne haba yaraatee hal qof hadda ku noola jooga maba jirinba bal iska daa wax ka jiro asaasiye oo waxbarasho ku saabsan ama caafimaad ama dhinaca nololeed ama dhinaca caafimaad midna kama jirto qancad iyo bacadweyne sababtoo ah qof ugumaana teginba qofba ma joogin ilaahay baa ku mahadsan markii ciidanka iyo deegaankan maamulkan galmudug gacantu soo galay iyo ciidamada ee dowladda federaalka iyo ciidamada galmudug iyo kuwa ee deegaanka intaba markaas kabacdi bacaad weyne iyo qeeca dadkii shacabka oo kusoo laabteen waa yimaadeen laakiin haba yaraatee wax asaasi ama nolol ama wax barasho ama caafimaad oo ka jira qeecad bacdama ma jiraan amaaran waxaan ugu tagnay dad jooga oo qaybo ah oo magaalada markii loo dhigo saddex mil aan is leenahay laba qaybood waa laga maqnaa qayb baa lafeela joogay bulshadu joogtay ayadana sidii wax yar yaroo aan tiro badnayn oo si iskuolka iyo lamidama wax la xorle kama jirin lafteeda camaaro iskuolka waxaa maqalna wax yaroo aan badnayn baa ka jira laakiin haba yaraatay saddexaas degmo wax hadda aan kuu sheego oo aan ku arkay oo ka jira meel dadba sidoo jooga camaara ka jirtay gudoomiye bal markii ugu horeysa markii aad tagteen degmada sidee ahayd xaaladeeda dhinaca ee xaalada bini-aadantinimada ee ma jireen goobo xaaladihii bini-aadanka ee aas-aasiga noloshooda u ahayd sida waxbarashada caafimaadka biyaha haddaad nala wada runtii degmada xaradheere horaantii sanadkan bishii janaayo lix iyo tobankeedii ayaa kooxda khawaariijta laga saaray maalintii aan degmada xardheere aanu aanu galnay runtii wax haba yaraatee dad barakutirsa ayaa joogay bulshada qeybaheeda kala duwan qax ayay uga maqnaayeen oo kooxdan ayaa qaxisay muddo bil ayaan dadka aan ku sameynay inaan dhiirigelin siino qulubtooda dhibaatada ay khawaarijta ku reebteen aan maaragtay dib aan u xasuusino ay dib u yeedleedaan dowladnimada waan ku guuleysanay bishaas markay soo laabteen mashaariicda horumarineed runtii oo meeshaas haba yaraatee ka jirin ma jirin wax haba yaraatee iskuol iyo isbitaal iyo aalol biyood oo shaqeynayaana ma jirin bal wixii lagu noolaa lahaa ayaa maaragtay aada qariib u ahaa in la helo ilaahay subxaana watacaala ayaana waafajiyey number one waxaanu qabanay inaan dayactir ku sameyno ceelkii biyaha oo dadku ay helaan biyo isbitalkii loo keeno dowladii maaragtay dadka lagu lagu dabeebi lahaa ma oo gargaar caafimaad oo emergency lagu qaban lahaa kadibna dee dowladnimadu tartiib tartiib ayaan usoo dhisayna maantana dee hardheero ifaysa degmooyinkana la jaan qaadi karta ayaanu soo gaarsiinay haddii aan marka aan kusii raaco lumber one mashaariic laga mehilgeli karo meel aan amniga jirin waxaan lumber one aan qabanayna oo priorityga koowaad aan ka dhigna amniga amniga ayaan hirgelinay iyo inaan dadkii siino kalsooni inaan laga laabanayn meeshii u timid dadkoodii iyo dalkoodii dowladda ay ugu timid xaldheere aysanna beenbeen uga laaban doonin kooxda khawaarijan aysan dib gacanta ugu geli doonin kadib intaas kalsoonidaas markay dadku helaan waxay waxaa la waxaa maaragta la yeglaalay dowladnimadii iyo horumarintii degmada waxaanu qabanay magaalada wax haba yaraatee leer ah ama korontahu kamaysan jirin solar systemkii oo leerarka ayaanu xirnay bitalkii daawo fiican ayaanu keenay aalashii waa u dayactirnay geedihii khawaarijta ay ku beereen oo runtii aada iyo aada magaalada uga dhigay meel qarbe ah oo baadiye ah oo khawaarijta ay ku beereenna waanu ka jarnay magaaladana dee bilicdeedii iyo quruxdeedii ayaa soo baxday runtii xardheerana maanta wax walba oo adeeg asaasi ah oo haba yaraatay waxaa la dhihi karaa digsi fiican ayay hore tilaab hore aya maaragtay u qaaday digsi fiican ayna higsanaysaa wax badanna waa ka qaban doonaa waanu dhamaystiri doonaa hadda sida noo socda kale oo miska noo saaran saldhigyaa dhismi noogu socdaa degmada meelo badanna dayactir waa lagu samayn doonaa kaabo walba oo degmadu ay leedahana waa ku howlanahay inaan si fiican uga shaqo galno aanaan miiska usoo saarno hadduu ilah yidhaahdo muhiimada koowaadna xardheere deegaamo badan ayaa hoos taga oo khawaaristu gacantooda ku jira ayadaas ayaa haddana dee lumber one oo ah inaan ka durjino cadowgaas aanan ka dulqaadno dadkaas muddo afar iyo toban sano ah ay haysteen oo runtii wax gargaara aanan helin aysanna nolol ka jirin duruufaha adag oo maaragtay runtii aan indheheena ku aragnay waxaa kamid ah meelaha ay haystaan dadka bukaamada oo laga keenayo boqolkiiba toddobaatan darxumo caafimaad ayay maaragtay ay u dhinteen oo goobahaas ay dadku soo rafaadeen ayagoon wax nolol qaab la jirin ayaa isbitaalka degmada xardheere loo soo qaadayay marka dhibaatadaas ayaa jirta waxaana xusid mudan oo oo soomaali runtii aan leeyahay in laga wada qayb qaato nimankan in laga dul qaado dadkaas ay dhibaatada ku hayaan wax haba yaraatee cunto ah iyo wax biyo ah iyo wax baad ah midna ma ay haystaan nolol aada iyo aada u adag ayay ku jiraan meel walba ay joogaanna waa dumiyaan culummada dadka waxgaradka u ah aqoon-yahanka intaas ayay baabi'iyaan dadka indhaha ayay ka tuuraan dee soomaaliya cadow ka xun oo shabaab ka xun oo maanta inay soomaaliya soo martay ma umalaynayo aniga gudoomiye ahaan marka xigsiga iyo maaragtay nolosha asaasiga degmadana waa horumarsan tahay intii karaamkeena oo aan awood u leenahana waanu qabanay waxa kalena waa kusii khilaafsan doonaa insha allahu tacaala
cadceed sheekdoon v o a kusoo dhawow dad badanaa kasoo barakacay deegaana hoostaga degmada dhuusamareeb oo dagaalo ay ka dhaceen deegaanada qaarkood maleeshiyada al-shabaab laga saaray inkastoo dib looga soo baxay dad oo barakacay ma heleen kaalmadii bini-aadin maxaa qabad ah oo jira
bulsho meel bay degtaa meeshaasi haddii colaadu ka kicido siday ugu soo noqotaa waa dhib badan tahay waxyaabaha asaasigahan waa baaba'aan annaka aadan ugu aadan oo gel guduud gel mudug dadkii ka soo barakacay oo habgan ah wixii laga warqabi karo deg degaa looga warqabay wixii kalena gacanta lagu sii fidinayaa loo sii wadaa wax mashaakila oo ay la kulmeen oo ama colaad ah ama xuquuquna ma jiraan meelaha qaarkood oo laga saaray nimankaas shan iyo toban sano halkaa lagula dagaalamayay oo bari iyo koonfur u huleelay dhulka ay maskaxda jirka waxbarashada iyo noloshada ka gudaysteen intii laga gaaray ee laga kiciyey meelaha ugu sal adeyday waxay la sinaan doonaan galmudug waxay la sinaan doonaan dowladda federaalka intii ay heleenna waa heli doonaan inta kalena waa ugu soo jirtaa jidka laakiin waxaa aad iyo aad iyo aada dhibaata u haydaa oo aan soo kabsan karin hadda lagana hadli karinba meeshii inta laga saaray oo dadkii hayjada geliyeen oo biyo lahayn oo baad lahayn waxbarasho lahayn caafimaad lahayn haddana looga baxay ee welina magaalooyinkii xidla yihiin duurkana ay ku hayaan sida aada og tahay ceeldheer waxaa laga furay iskool waxaa laga furay caafimaad haddana waa looga baxay calanka mudug madoobaada ka muteen meelaha sida xarar dheere oo sideed bilood sagaal bilood jigsatay aada baan u ammaanayaa ayaga iyo guddoomiyaheeda iyo soo u hadlayaba waanay gaareen waxbarashada asaasiga biyaha korontada iyo caafimaadka sida aan hubo oo madaxa ii yeel ninka xoghayaha ka ah aan kala hadlo waa hubaa inay soo kabsanayaan ilaahay idankii meelaha asbuucii dhowaa gudihiisa war waxaa tegaysaa cabdi waaxid magaaladan oo dad shacaba ku nool yihiin oo oo oo oo oo oo xidlo ah oo aanay jababka yeerin dadkiina hayjada galeen sidaas daraaddeed meeshaas haddii lagu soo adeego bulshadu waa ku soo noqon kartaa laakiin haddii asbuuc lagu jiro oo dib looga laabto waa jugjug halkaagii joog sidaaseda daraaddeed meelaha aan laga bixin oo jiida dheer ilaa iyo aadayawaal iyo aagageeda waa maqlaynaa inay waxbarashadii asaasiga ahayd biyihii nolosha adiga afartii qodob oo asaasiga ahayd inay gaartay laakiin waxaan laga hadli karin oo weli aan la tilmaami karin meelaha inta la galay oo looga baxay haddana dadkii ay ciqaab labaad iyo xabsi mudanayaan waa sidee xaaladda nugulka markay noqoto haweenkii iyo carruurtii mudane cabdi waaxid t o a madaxdeeda waan salaamaya iyo adigoo xaadir oo hadda agaasimaha mudug noo qaabilsan ah runtii markaan kuu sheego aniga waxaan ku hadlayaa afka nugulka nugulka markaan ku dhahayo waa haweenka iyo carruurta xog badan ayaan ka ogahay rumahaantii dhibaatooyinkii dhacay alxamdu rabbilcaalamiin waa lasoo kabsanayaa degmooyinkuna oo la qabtay oo dib loo xoreeyeen qaarna ilaa hadda gacanta lagula jira oo waaba udugba shan iyo toban sano sideed iyo toban sano afar iyo toban sano midba heer bay kusoo jirtay maxbuus ahayd marka kuwaas hadda muxuu ahaayey sida saddex sano camal oo la haysto bacdweyne oo kale misir saddex sano ka hor bay dagaalameen lama qabsanaan xamdu shukr bilcaalamiin laakiin dhibaato xoog badanaa ka dhacda qalka ugu weynaa raadkiisu gurigayguu yaallaa rajaa la iiga tegay maalintaas agoontuna guyo badan bay taala markaan ka hadlo afka mudugka iyo ma gaareen horumarkii loogu talagalay markaan ku idhaahdo ma gaareen horumarkii loogu talagalay mar markii dhinac loo fiiriyo haa haddana markii dhinaca kale laga fiiriyo maya sababtoo ah dhibaatadii dhacdayba wax ciyow la dabooli karo ma aha ilaahay subxaana watacaala dhibaatada ka dulqaadi kara saasay tahay hadda degmadaydu sidoo kale dhibkii ugu horreeyey degmadiiu gaaray waaye qaraxii ugu horreeyey degmadiiu ka dhacay waaye degmooyinka aan ka hadlayno waad aragtay nabaad guurka ku dhacay laba iskuulaa ka furnay mid markiisu u burburay xaafaddii weli waa burbursan tahay iskuulkii kalena wuu shaqaynayaa hadda markii dib loo noqdo maasha allah loo shaqaynayaa iskuulkii koowaad iyo iskuulkii labaad bay ahaayeen caafimaadka markaan ka hadlo inteejeraa ku yaalla oo bisha cad magaalo weyn oo qadiimiya oo milyan intaasoo qofood ay ku nooshahay waaye waa dareemi kartaa marka inaanay dabooli karin inteeje wax lamida
waxaan rabaa xildhibaan maxamed cali xirsi xildhibaan waxaad ka dhawaajisay in deegaanada qaar aan weli la gaarsiin adeegyadii maxay tahay sababta cabdiwahab sababta waxa weeye dee hadda waawaco labada hadda qeacad iyo bacad weyne waa og tahay muddada la haya waxay yihiin bal laba wiig laba wiigna waa wakti goo kooban marka ayadoo waktigu da iska dhawaa oo waktigu cariri yahay sababteed waa waa waa u sabaynayna intii heedihii iyo heedihii kusoo laabinay aysan weli gaarin midda labaad dee bulshadii qaxa uga maqnayd oo meesha ka maqnaydna waxaan dhihi karnaa muddo wiig so waa lix maalmood bay wey hadda magaaladii ugu soo laabtay ama qeacad ha noqoto ama bacadweyne ha noqoto ayadana sabab bay waa dadka maqnaashiyeeda meesha cidlay ahayd sida gudoomiyaha haweenka u sheegay waa meesha muddo saddex sano ka badan ay cidla ahayd qeacad iyo bacadweyneha dhulkaas ku xiran marka saasaabo ay u gaari waayaan arrimaha asaasigaha haddaya waxay u baahan tahay arrintii dadku waa soo laabtay waa yimid hadda reer bacadweyne oo kale ilaahay waa ku maasan laakiin si gaaraan gudoomiyaha bacadweyne iyo reer bacdweyne ugu mahad celinaya muddo laba maalmood gudahood ah ayaa dadkii soo laabtee maqaayadihii meeli tamajarihii dhammaan magaalada waa la furay qeecadi bacdweyne labadaba laakiin Marka adeegyadii maadaama- asaasigaha weli waa maqan yihiin weli waa maqan yihiin hal xal bay u gaarin hadda waxaa ugu horeeya oo aan maqlay shalay qoladii waxbarashada ee galmudug aa ma- tagtay kormeer ku tagtay ayaguna u tagan balen iskuulkii iyo qaabkii si loo furi lahaa marka saas laakiin weli wax asaasi oo gaaray ma jiro bacdweyne iyo iyo amaare iyo inta la siman qeecad wax gaara ma jiraan taas saas weeye haddaa marka arrimaha wasil waxay loo laabto ayada dee arrimaha asaasiga wasil muddo dheer ayada lagama bixin lagama qaxin lagama bixin waataan kore kugu soo dawa isdifaaceen laakiin waxay og tahay wasil inay tahay xuduntii difaaca gobolka midug waxay og tahay hadda bacadweyne iyo qeecad iyo camaare inta l- hadda la xoreeyey saldhig waxa u ahayd dadka aada ilaahay kasoo goaama ciidanka dowladda soomaaliya ha ahaado ama walaalaha aan walaalaha naadase wasil baa u ahayd hooy u ahayd iyo deegaan Eh, markii hadda laga duulahay intaas magaalada kulminaysaa Eh, waa kuu sheega waxaan ku yidhi iskuulkii laba iskuul bay lahaa mid mar dhaxal la furay iyo isbitaal yar aan baahida ku filan waxaan ahayn hadda baahida asaasiga waxaa ka mid ah ummadna iminka ku nooshahay waxay u baahanta saldhig saldhigeedii gudoomiyaha sheegay oo guryaha dumaya kun iyo shan boqol oo guryaha duntay qarax ugu horrey maanta u dhacay guryaha la asa- ah, la dada labaatan guri kama badna saldhiga waa la dumay waxaa la duntay maxkamadii labadaba asaasiga waa mana dhisna hadda ma isku maxkamadii iyo is- iyo iyo iyo saldhiga biliska biliska waa la keenay laba qolo caadi ah baa la dejiyay biliskii ay yaa ku looga shaqeeyaan fadhiyaa marka yaa looga fadhiyaa xildhibaan
waxaa looga fadhiyaa dee maamulka ah, anigu aan ka tirsanayo galmudug kow labo dowladda federaalka oo oo dowladdii waddanka oo dhan mas- ilaahay kasukoo mas-uulka ka ah baa looga fadhiyaa labadooda markaas dee hayadaha mawta caalamiga waxay soo maraan dowlad wax soo marsiyaan ayuu badanaa kama keenaa ama dowladda federaalka marka hore soo marka labada galmudug lagu soo raayaa marka meesha noocaas oo kale waa ogtahay khawaarijta marka lasoo qabto meel lagu xiro u baahan xilligeedii iyo macnaha eh, meesheeda maxkamadda gudoomiya maxkamadda madaxweyne waa mahadsan yahay, waa lasoo magacaabay marka dowladda galmudug iyo waxaa looga fadhiyaa dowladda federaalka
Eh, waxaad soo hadal qaaday xaalad bini-aadantinimo oo ka jirta deegaano hoostaga degmada xaradheere eh, oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada al-shabaab Eh, dadka deegaanada ku dhaqan haddii ay suurtagal noqoto in laga dulqaado tillaabooyinka ugu horeeya ee aas-aasigu waa ee loo qaadi lahaa in wax laga qabtaa iyo cidda mas-uulka ka ah runtii dadkaas haddii cadowga khawaarijta cabdullahi laga dulqaado number one waa inay helaan caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo waa nolosha koowaad ee dadkaas runtii ay u baahan yihiin runtii qofka waxaad dareemi kartaa meelaha ay joogaan qofkii bukaan ah ama ku xanuunsada isagoo rafaadsan inta ayaga la baryayo oo la leeyahay dee isbitaal ayaan la aadaynaa qofkan ayaga ayaa looga fasax qaadaa dhibta ay ku hayaan dadka shacabka ah dadkaasina runtii ayaguna waxaa laga rabaa inay doorkooda qaataan waxaana dee daliil u ah meeshii la qabto in laga laabto dee dadka waa in kalsooni la siiyaa saddex bilood kalsooni loo abuuraa aan laga laabanayn ay dhiirigelin u noqota dadka inaan laga tegeyn markaas yoolka dowladnimada iyo gudami waxaa jira degmooyin daris kula ah degmadaada xaradhe ceelbuur oo kale ceeldheer galcad galhareeri ta la qabtay oo dadkii aan ka barakaceen haddana ciidankii dib ay uga baxeen dee goobahaas looga hirgelin karaa adeegyadii bulshada bulshaduna ay ku heli karaan runtii degmada deegaanada la xoreeyo waxay ku hirgeli karaan waa inay dadkaasi sugnaadaan oo dadkii deegaanka ay kasbadaan isdhexgal bulsho sameeyaan oo guryaha la degaan reerahaas oo caruurtii ay maaragtay ay dhiirigelin siiyaan wadaniyaddii ay tusaan ay maaragtay ogsoonaadaan de dad dad haddaa aragtay degmo inta la tegay laga laabanayo ama laga baxayo dadkiiyaan si fiican aan u daahirsamin wa ay u dhigan tahay de jawaabteedu dadkiiyaan si fiican u daahirsamin oo dadkii weli tuunsan yihiin ciidamada yimid meesha ama degaan ha aadeen ama ciidan dawlad ha aadeen marka waa in dadka isdhexgal bulsho lagu sameeyaa number one dee dan kale iyo shaqo kale ayadoon la raacanba waa in isdhexgalka bulshada iyo dadkii in kalsooni la siiyo la dhex galo qofkii run oo maaragtay shabaab ah ama jaajuus ah ama fidno wada laga qabiyo laga badbaadiyo ummadda dee taas haddaan la helin waa ciidankaasi saldhigan maayo mar walba fejignaan dheeri ayuu qabi doonaa
aada maasan tahay cabcer shibdon waxaad soo hadal qaadatay dhibaatooyin deegaanada qaarkood ka jira dawladdu maxay ka gaabisay oo loo baahnaa inay ka qabato deegaanadaas meeshu marka ay xorowdo oo laga saaro nimankii u dawladeeyey waxay u baahan tahay koow in la helo dadkii oo ballanqaad haysta inaan meeshaas laga baxayn nolosha as-aasigana loo bilaabo hadday u bilaabayso bulshadu hadday u bilaabayso hay-aduhu hadday u bilaabayso dowladda galmudug haddii lala cawaansanayo dowladda federaalka ah horta marka hore waxay u baahan tahay xoriyo gogol waa nabad nabad ka bacdina waa nolol marka hore aan qeexno meeshii la tegey ee laga noqday nololna male as-aasina male dawladdu maxay ka gaabisay marka dawladdu waxyaabaha ay ka gaabisay oo ahayd inay qabato maxay tahay
waa laba qodob marka hore meeshii la qabtay inaan laga bixin haddii laga baxayna kabacdi xoogga la saaro maalmo kabacdi sidaas daraaddeed nimaddu waxay ka gaabisay boqolkiiba shan iyo siddeetan xubnaheeda guud ciidankeeda iyo waxaydu hees jiiteen waxaa laga jaabiyey aad looga jaabiyey meeshii la qabto inaa lagu faraadeeyo
horta qodobka dawlad deegaamada la qabanayo dawladdu inay gaabiso ma aaminsanin waayo madaxweynihii ugu sarreeyey ilaa taliyihii ugu hooseeyey dawladdu waxay u istaagtay xoreynta dalka laakiin qodobka xoreynta ah waxaa la rabaa dawladdu waa kaabe ama caawiyo waaye matalan waxaa la rabaa meesha markii la qabto dawladdu way ku kaabaysaa mooyaane ciidamada deegaanka bulshada deegaanka rag iyo dumar iyo ciidamada daraawiishta iyo dadka deegaanka u dhashaa laga rabaa inay ku faraxdeeyaan marka codka ugu sarreeya laga qaado taasi waa midda guud oo dawladdu inay istaagtay aanay gaabin waxaa daliil ku ah matalan hadda meelaha u baahan inay ka muuqato diplomanty horumarin qurux badan waa meelihii lana soo weeraray nabadana ahaa meesha hadda la raba diplomantiga ugu badan inay ka muuqato waa wasil iyo wixii lamid ah waayo iyo xarar dheere xarar dheere kama wax macnihii wax way ka dhiman yihiin aan ku dhaha waxna way qabsoomeen laakiin haweenku meel kastoo ay joogaan deegamada colaaduhu ka dhaceen haweenku waa ku duruufaysan yihiin hadda wisiloo kaleeto iyo hadda xarar dheere oo laga siifo isbitaallo caalamiya oo haweenka maxay eeto hooyada iyo dhallaanka ma ay laha caafimaad ku jiran ma haystaan muxuu ahaayey waxaa la rabaa in istaallo waaweyn oo caalamiya la helo in la helo muxuu ahaayey dhakhaatiir caalamiya janakolojiye ah ama ama micnihii dumarkii ah waxyaabaha aniga mar walba waxay taabanaysa gabaraan igu baxday gabaraa isku dhimatay gabaraa muxuu ahaaye dhicisay gabaraa saxrir ku dhacday marka waxaa la rabaa in la iska kaashado islaamka waa meel aysan ka jirin adeegyadii bulshada meesha arrinta macnihii way jirtaa laakiin ma dabooli kartaan ku oraj aada amasanta xildhibaan maxamed cali xirsi haddii deegaanada la qabtay la xoreeyey aan weli laga hirgelin adeegyadii bulshada bulshadiina ay dib ugu laabanayaan sow lama kulmi karaan dhibaatooyin kale oo dhinaca bini aadantinimada ah cabdiwahab waa mahadsan tahay waa xaqiiqa waaye bulshada de meesha ku laabatay oo la xoreeyey arrimihii asaasiga ah haddaan laga gaarsiin inay dhibaato kale la kulmi karaan wax iska muuqdo wey yaa looga fadhiyaa marka
waxaa looga fadhiyaa marka koowaad ilaahi subxaana watacaala marka labaad waxaa looga fadhiyaa dowladda anoo ka tirsana galmudug sidaan hore kugu sheegay dowladda federaalka labadaasa looga fadhiya inay dadka kasoo gaarsiiyaan arrimaha asaasiga u ah ee nolosha asaasiga u ah waxaa laga rabaa de mas-uuliyadda dadkan ee waa la qaaday aniga hadda baarlamaan ka tirsana laakiin xukuumadda iyo xukuumadda oo ilaa madaxweynaha iyo ay mas-uul ka yihiin meelaa dowladda federaalka labadaba in ay kasoo gaarsiiyaan dadka masaakiinta waxyaha asaasiga ee waqti geliya ayaa loo geesaa aada masta guddoomiyaha degmada xardheere guddoomiye deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan maxay tahay sababta ay ugu diidan yihiin hirgelinta adeegyada iyadoo deegaanada qaarkood ay weliba qaangaareen inta ay gacanta ku hayaan shan iyo toban sano ka badan ay maamulayaan maxay tahay sababta ay ugu diidan yihiin in adeegyadii bulshada caafimaadkii waxbarashadii ay ka hirgeliyaan cabdiwaxid runtii nin aan nolol ku ogoleen inuu dawadii ama caafimaadkii ama horumarkii ama biya cabi lahayd oo ku ogolaado taas kasugnaysid nimankan arxanna ma lahan naxariisna ma lahan waa cadow soomaaliyeed laba yaraatee dee wax ayaga dhinac marsan ama aysan ogolaan meeshan lama keeni karo waana cadow nin inuu noloshaada kula dagaalamaya raba inuu ku dilo raba inuu ku qarxiyo raba inuu hantidaada inta kaa qaado kugu dilo dee nolol kale oo laga raadinaya ma noqoto jaasadooduna waa in lala dagaalamo laiskana dulqaado xal kale oy leeyihiin ma laha ma jirtaa dhaliilo kale oo aad is leedahay waa laga gaabiyey oo waxay ahayd dawladdu galmudug ha ahaato dawladdii federaalka iyo dadka deegaankuba waxay ahayd inay qabtaan
waxaan horta marka hore isleeyahay haddii meelahan ku aadan muusamareeb oo kale oo magaalo madaxdii galmudug ah haddaan bulshadeennu is abaabulno iska qaadno kiish iyo laba biyo iyo baad horta marka ugu horreysa waxaa la rabaa dadka inay nooleeyaan waa ganacsatada iyo shacabka xorta ah laba dawladdu waxaan is leeyahay fartay fiiqday waxay tiri ha layska dulqaado cadowgan waxaa aada iyo aada u cajiib ah degaamada laga dulqaaday oo qoortu janjeerto oo weli raba xukunkii jaa-iska ahay waxaan isleeyahay gaabinta aan u jeedo gunkeedu waa cid walbaa mas-uula ka aatee meelaha inta la qabtay oo haah la yidhi xabsiga laga koyday haddana xabsigii ku noqdee laga noqday gaabinteydu waa saas ee abtusad madaxweyne maalba waa fariistay laakiin waa waaxid waa keligii allaa weyn sidaasi daraaddeed waxaan isleeyahay iskaashiga guud aa gaabini ku jirtaa marka aan dhabka u qaaxno oo haddii maanta magaalo madaxdan aan ka hadlaye galmudug waa ku aadaa saddex afar meelood as-aasiga koowaad oo biyaha hoo baadka hoo inay isu abaabusho waa gaabiskaasna waa tuhmayaa oo bulshadu weli kuma baraarugsana maalin ciddaada qadi ee maalin quudi dadka imtixaanka ka soo baxay oo xabsiga laga soo fayday meelahaasaan xoogow isleeyahay waxaa ka jira w com xildhibaan maxamed cali bal haddii aad si kooban inoola wadaagtid goobaha la xoreeyey goobihii dib looga laabtay iyo adeegyada bulshada ee gaabiska ka jira iyo bal haddii aad is leedahay waxyaabahaas waa laga gaabiyey dawladdu waxay ahayd inay wax ka qabato dadku sideedaba meel laga laabtay eedeeda dawladdu ma leh waxaa eedeeda iskale dadka ilaahay subxaana watacaala ku abuuray bulshada deegaankaas degan oo ku abuuran oo ilaahay siiyey waxaa la rabaa markii kaalmo lagu noqdo lagu geeyo lagula qabto naf iyo maal lagugu bixiyo inaad dadnimadaada iyo kartidaada adoo ilaahay tala saaray subxaana watacaala inaad ku xashid ana marka ama galguduud ha noqoto ama sidaa dhax ha noqoto ama meeshaa joogno ha noqotee degmad kasta oo laga baxo eedeeda waxaa iskale dadka deegaankaas u badan eeda eeda cid cid kale ma saarno dowladdu waa dadaashay madaxweynuhu isagoo lixdan jir oo toddobaatan jir wuxuu u fadhiyaa laba bilood ka badan dhuusamareed marka dadka waxaa la rabaa inay karti iyo dadnimo cadowgaan aan waxba reebayn waxaa liyi markii ilaahay subxaana watacaala almaarka ka hadlayay laa tubqi walaa tadir lawaaxatin lilbashar naarta marka qofka almaarka nacuudu billah ilaah ka maaan karne qofka almaarka marka naarta la geliyo seef iyo dhacaan iyo jir isku mar bay dhamaynaysaa nimankan waa laa tubqi walaa tadir waxay reebayaan almaarka khawaarijta marka waxaa rabaa dadka degan waxaa rabaa ilaahay baa maxamed ilahay inaan kun jeer umaajixiyo dadka reer xardheer oo gudoomiyaha hadda iga maqlaayo anigu waxaan dadkii gudoomiyaha la socday oo la tegay xardheer maanta la xoreeyey sinay ahayd oo asaasiga nolosha bili-aadamka ahayd ilaahi subxana watacaala ogaa iska daa meeshaas asaasi leh meeshaana dad ku noolaa jirin lagama dhadhici karo bili-aadam hal qof oo bili-aadama ku nool cid kaa dhadhici kama jirin maantana toddobada bilood meesha marayso qof kasta waa ujeedaa marka reer xardheer waxaa rabaa dadka xardheero degan ha u kala badnaa ayagoo shaqada ha usii kala awood badnaadaan laakiin ilaahay ka sokow awoodooda iyo dadnimadooda ayaa xardheer lagu jooga dadkana sidaas meelaa laga rabaa reewisila ka daa iyagu waa mahadsan yihiin hadda kuwaana leeyihiin hata waa dadka muddo dheer waktigood warooya ama isku qurin waa ogta meeshii la qabsadaa gabadha nuulka cunuga dulnimada lagu hayo si la yeelayo shareecada islaamka wax ka baxsan in madaxa laga jaro kufsi lagu daro marka reer xardheer sida yeelan waxaan ku baaqaya dadka hirsada la degay dadka galguud deganba waxaa la rabaa meel kastoo la qabto dadka inay naf iyo maalba ku huraan aysan ka tegin horumarintan hadda dadaal baa lagu jiraa cid hadda ani aad dowlada ku saaraya ama dowladda fadala ka noqoto ama dowladda galmudug ha noqoto ma jirto maadaama horeen lagu jiro dee waa qasab qofku inuu bilaanku laba qalba male marka qalbiga mala jiro waxaan ka harnaa dadka meeshii la xoreeyo baan dowladda federaalka ugu baaqaya madaxweyne ugu horrey dowladda galmudug madaxweyne ugu horrey dadka in laga soo gaaray arrimaha asaasiga oo nolosha sida waxbarashada caafimaadka intii jisaxta loo kordhiyo saldhiga hadda xarar dheer maasha allah aad umaasan yihin xarar slib waa leedahay wasiil waa ogta xoreysanad wax kaliya kama dhismo sida xarar dheer kale wasiilna lagu soo kordhiyaa rabnaa meeshii maxkamadda oo dadka lagu ka xukumi lahaa dadku mudata markii meel la tagaa bulshada ku baahanta waa ogtahay waa la iskabadaya xukun lagama maarmo ayagana waxaan leeyahay ha laga soo gaarsiiyo dhali kama jirto laakiin lasoo dadejiyaan ka hadlaya maanta saasa kale mamadsantaa soo dhow adigana waxaad si kooban noola wadaagtaa waxyaabaha aas-aasiga ahaa ee xardheere laga qabtay waxaa idinka dhiman
runtii horta markaan ka hormaro dhinaca daawiska ah dee taas xud aan ku dhaliilayaa haba yaraatee ma jirto waayo dalku dagaalu ku jiraa anaka dagaalka dhinaceena uga jirnaa madaxdii qaranka iyo kuwatii madaxweynihii galmudug tuutaha ayaa u xidhan dagaalna ayay ku jiraan dhinaceennana dagaalka uga jirnaa taas waa daawiyeen iyo waa iyo waa sidaas hadda taas ma dhahayo midda kale adeega aasaasiga ah si aad la socoto meel markii nabad ay ka dhalato oo nabadda runtii nabad lagu seexan karo ay ka imaato ayaa horumar laga samayn karaa iyo meelaan nabadi ka jirin macaa waa laga baxa ama habeen dambaa laga baxaa cid tegeysa ama kulugeysa ama horumar ka samaynaysa ma jirto number one waa inay shacabku ay helaan liir caafimaad oo iyo inay ku kalsoon yihiin inaan codna u imaan karin haddii shacabku markii ay welwel iyo walbahaar ay qabaan iyadoo ay haddana jiraan dad maaragtay dadka tashuush iyo maaragtay waa la baxa iyo balaayaa soo socota uga sheekeynaya ay jiraan dad noocaas ay ku badan yihiin haddana waa in meesha lagu nagaadaa ay maaragtay laga nabadge nabadgelyada aada iyo aada looga shaqeeyaa amnigii la seefgarayaa markaas kabacdi ayaa hay-aduhu horumarinta iyo mashaariicda imaan karaan meel aan amni ka jirin hay-ad imaanaysa ama mashaariic laga fuli karaa haba yaraatee ma jirto tusaale ceeldheer saldhigaa laga hirgelinayay agabkeedii iyo wixii oo dhan waa la dhigay aaway intay ku dambeeyeen taas cidna lagu eedi maayo marka meeshii nabad ah sida wisil iyo xardheer oo kale mas-uuliyadda waxaa iska lahayd kabixitaankii ciidamada ay dib uga baxeen sooma
mas-uuliyadda taasaa iska lahayd dhibaatada waxaa u keenay siyaasi xun oo danleeya ayaa dhibkaas oo dhan u horseeday ceeldheer ku dhacay marka degmada xardheere iyo wasiil oo kale waa nabadda waa la imaan karaa boqolkiiba sagaashan mashaariicda galmudug lagu talagalay waa in labadaas degmo loo qaybiyaa haddaba ay muddo dhowr iyo toban sana mashaariicda degmooyinka kale ay haysteen aniga marka aad iyo aad umahadsantihiin boqolkiiba sagaashan waxaan leeyahay wasiil iyo xardheeraha loo soo leexiyay mashaariicda horumarinta anan laga hirgeliya insha allahu tacaala waa amni boqol kiiba boqol waana seer
marka bulshadaasi waxay u baahan hadda degmadow sidoo kale ma ay lahaa meel i d b ah waxyaalaha ay u baahantaa waxaa ka mid ah i d b ma leh waxaa kasii daran xaafad dhan oo duntay weli hadda looma istaagin hay-aduhu indhahay ka qarsanayaan hay-adaha waxaan leeyahay indhaha ha ka qarsanina degmada wusil guryihii burburay iyo iskuulaadkii burburay maantana way qarxadeen xarumihii waa- waa burbureen muxuu ahay iskuulaadki waa burbureen xaafadan baa duntay degmada wasiliya laga indhaha laga qarsan guryaha waa in la daboolaa dadkana waa in dibudiji loo sameeyaa baan leeyahay gabdhaha reer galmudug gaar ahaan gabdhaha gobolka mudugna waxaan ugu baaqayaa qur-aanjo aruurta bulca waa jiidaa maadaama aan guddoomiyihii gabdhaha ahay aan isku nimaadno aan isla jaan qaadno aan garab istaagno deegaamadeenna hay-adahana waxaan leeyahay gagambashada joojiya meelaha waxqabadka u baahan meeshii la qabto waa in guriga deg dega la gaarsiiyaa meeshii hore loo hayana waxay u baahan taha waa in la qabtaa isbitaalka degmada wusin waa in la dhisaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu mar kale dib isaga maqli doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo